fiidnimo wanaagsan iyo jimco wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o e washington ubax maxamed cabdille oo sheegtay inay tahay hooyada dhashay yaxye cabdi oo ah wiil soomaali maraykan ah oo dhowaanta ku dhuuntay lugta amaba taayirka diyaarad iskaga gooshaysay gobolada californiya iyo hawaayi ee dalkan maraykanka ayaa v o eda u sheegtay in wiilkeedu uu safarkan u galay isagoo doonayay inuu iyada soo arko ubax ayaa aabbihii wiilkaasi dhalay ku eedaysay inuu ku qasbay wiilkeeda inuu safarkaasi mahlakada ah galo kadib markii uu wiilka u sheegay sida ay tilmaantay in ay hooyadii dhimatay haddaba hooyada wiilkaasi yar dhashay ayaa v o eda siisay waraysiga dareenkeeda arintaasi wiilkeedu ku dhaqaaqay ku aadan maxamuud ibraahim cali ayaa haddaba ubax khadka telefoonka kula xidhiiday iyada oo joogtaa xerada qaxootiga dalka etoobiya ee sheedheer waxaanu ugu horreynta weydiiyey sababta uu wiilkan yari u galay safarkaasi halista ah
waan ogsoonahay intaasoo dhan kolley wuxuu u yeelay oon ogahay inuu aniga i raadinayo kolley liii sheegay arrintiisa yaa kuu sheegay in yaxye uu adiga ku raadinayay markuu diyaaradda hoos ka raacay kolley fikradiisaan garanaya ilmahaa dhasha kolley waa taqaanaa walaalo ninka ninka ugu aqli badan oo ahaa ilmahayga fikradiisa macnaha meesha ay ka shaqaynaysa ani garanayaa ma wada hadasheen yaxye adiga ma wada hadlin laakiin in layla hadal siiyo aan aan idinka codsanayo adika laftirkiina zero eeda oo macnaha shirkaas aad iyo aad usho foosho xun leh oo aniga laftirkayga ilaa hadda aan ka shoogsanahay oo maskaxdayda habeen iyo maalin aan la seexan waayey wiilka arrinta uu ku kacay macnaha wallaahi aad iyo aad ayaan uga xumahay walaalow marka aad maqashay in yaxye safarkaas halista ah uu galay oo uu naftiisa biimeeyey dareenkaadu siduu noqday siduu yahay dareenkaada haatanna qaxootigoo dhanaa layskugu kay soo baxay sida aan u ooyo shucuurtayda ee u xun tahay aan aad uga xumahay wiilkayga nolosha sida uu sameeyey ee foosha xun leh ee aabihiis weliba arrintaas uu ku kalifay ilaa hadda gurigayga qaxootiga lama kala bixin walaalow waxaa macnaha oohintaydii badoorta iga baxday magaalada la yidhaahdo qaxootiga shaadheer waa layskugu kay soo baxay dumarkii oo dhan asaa ii dul taagan marka laygu dul ooynaya macnaa sida aan u ooyey walaalow waa gartay marka asaga kelimiyaa kaasoo maqan meeqa carruura kaasoo maqan adiga saddex carruura iga maqan najmo curayda ah iyo yaxye iyo yaasir oo ugu yaraa waa gartay goormaa kugu dambeysay carruurtaas iyo yaxye carruurtayda waxaa iigu dambeysay labada kun iyo lixdii walaalow muqdisho anigoo ogeyn ayuu intuu yimid muqdisho qaaday carruurta waa gartay yaxye halkuu ku dhashay yaxye muqdisho saddexdoodaba muqdishoaan ku dhalay waa gartay marka miyay kaa warqabeen inaad xerada qaxootiga oo hadda aad ku nooshahay aad ku nooleed may ima oga iyada inaan dhintay baaba looga sheekeeyey iyaga inaan hadda noolahay mar dhow unbay ogaadeen yaa u sheegay carruurta in hooyadood ay dhimatay aab aabahoodaa u sheegay inay madaafiicdii xamar igu dhaceen oo maxay ahayd aan dhintay ilmihiina waa iska aamuseen meel aan kala xiriirno oo dee hooyadaa way dhimatay waana naloo soo sheegay inuu yiri warkaas kulley warbixinta lasoo sheegay marka aabbaha muxuu ugu sheegayaa in aad adiga dhimatay muxuu ugu sheegay inaa adiga dhimatay wallaahi waan garan waayey arrintaas saas ah foosha xun leh inaa aniga qariyo ama inuu isaga i qariyo macnaha waa labada waarid macnaha waa kab madnuuc labada qof way kala tagaan wayna macnaha maxay ahayd qof unbaa koriyo mid unbaa hayo wiilka maadaama yaxye uu naftiisa halis u geliyey daraadda ma doonaysaa in marka la soo sii daayo oo dawladda soo sii daayso in afrika lagugu keeno oo xerada qaxootiga ku noosha ay kugula noolaado maya maya maya in la ii hayo inta aan aniga ka imaanayo dawladda maraykanka ka codsanaya saddexdooda in gacanta laygugu hayo xataa aysan iga soo aadin uu dhihin waxaan geynayaa macnaha iyadooda muqdisho joogto ubaxay maxaa u leedahay yaan loo soo dirin soomaaliya ama xerada qaxootiga iyo kuugu imaanin waayo hadda naftiisi ayuu halis geliyey isagoo adiga kuu soo socdo oo uu sheegay dowladda inuu rabay in adiga uu ku arko meeshuu iigu imaanayo anigaaba ku dhibaataysan soomaha walaal waa gartay qaxootiyaaba taagana qaxooti waaba meesha ugu liidataba soomaha adduunyada aabbaha ilmaha dhalay ma jeceshahay in ilmaha ula sii noolaado hadda hadda wixii ka dambeeyo lama lama jecli lama jecli waayo ninka aniga anigoo noolba ixabaalay ilmahaygana khatartaas gelshay marnaba lama ogoli inay ilmahayga la noolaadaan dawladda maraykankana waxaan ka codsanayaa ninkaas inuu khatar intaa ka weyn ilmahayga lasoo food leeyihiin ubaxay maxaad dareemaysaa hadda ugu dambeyn maxaad dareemaysaa maxaadna codsan lahayd hadda walla wallaahi dareenkayga aad iyo aad ayuu u kacsayaa walaalow macnaha noloshayda in ay qayb ka maqan tahay naf nafsadayda aad iyo aad ayaan u dareemayaa ilmahaygana ay xidintayda nolosha qoyskayga qaybtooda inay yihiin walaalow